shaqaaqadaasi wax kale kuma saabsanayn xoogaha ciidan iska horimaad yar baa dhacay oo ciidamadaha kabacdina waxaa ku dhaawacmay dhowr qof wasiirkii amniga iyo saraakiil iyo askar hawshaasna waxa weeye hadda gacantaa lagu halaya waa la xalinayaa wax weyna maahan horimaad yar oo ciidanku adaaba ciidan badan iyo istaafiyaya meeshay isugu yimaadeen ayar hal xaboo dhacday markasi khayr mas-uulnima ay usii badatay magarat waa garta marka ciidankaas horumaadkan uu dhex maray waxaa la sheegaya ciidanka birmadka iyo kuwa bilayska inay yihiin maya maya laba saf oo ciidan oo islaayay ma jirin laba saf oo ciidan oo islaayay ma jirin waxay ahaayeen ciidan istarnimba ciidan nin watay iyo iyagoo kala garan waaye meesha xabaddu ka imaanayso dhalinyaro yaryar bayna u badan yihin oo go-aan qaadashadaba aad u yar tahay ma garan haye
marka sidaasay u dhacday hadda laba ciidan oo isweeraaqay ma jirin oo laba saf marka wax dhimasho ah ma jirtaa
maya wax dhimashaah ma jiraan wax dhimashaah ma jiraan wasiirka amniga ilahay hau fududeeyo xabaddaa bowdada ka dustay wax cilladoo hadda jiraan ma jiraan askar kalena ayaguna waxa weye nin adoo hadda nin sargaal ah baa ugu keliyaha kaga dhacday xabado ninkaasaa ugu culus wax meesha jooga ma garan marka sarkaalkaasi haddaad magaciisa noo sheegi kartid ee taliya
war magaciisa cabdi saciid cabdaa la yidhaha cabdi saciid cabdaa la yidhahdaa iyo sargaalka cali xun oo isaguna taleku-xigeenka ahaa birmadka isaguna aan la ii sheegay anu ma araga xabad xabad xun inay ku taalo marka labadaa nin baa inta kale waa wax yar yaroo diskusinina ma garan dhaawacyadooda markaas sidee bay sarkaalkaas hadda aad tiri aada bu xaaladiis u liidataa xagee buu wax ka qabaa sargaalkaa kelibou ka qabaa kelibo wax ka qabaa kelibay kaga dhacday kelida kale ka baxday wuu wuu dee ilaahay baa haya nafta waana iskoon karaa walaa dhiiguna dhiiggaa xoogaa gadaal ugu noqday sidaa inoo sheegay dhakhaatiir intaa haddii laga badbaadiyo waxaan umalaynaya inuu badbaadayo haddii ilaha idmo wax kale oo hadda shido weyni ma jiraan hadda cid hadda maaragtay difaac isugu jidhaana ma jirto laba safoo ciidan oo iska horyimidna ma jiraan waa gartay tirada guud ee marka ee dadka dhaa ku dhaawacmay ee falkan saaka waa imisa
adiga hadda waxa weeye wax hadda dhaawaca oo aanu hadda waa shan qof
oo ay ku jiraan wasiirka iyo
wasiirka iyo taleefuxigeenkii birmadka iyo sargaalka hadda aan kuu sheegayo iyo laba askari
waa tahay marka waa gartay hadda xaaladdu waa mid sidee ah marka xaaladdu waa caadi wey waa degan tahay wax kale oo dhib oo ka jiraana ma jiraan ma garan iyadoo walba saasay ahayd wax hadda ka jiraan ma jiraan laba ciidan oo hadda iska horumaad sameeyeyna ma jirin ma garatay shilaan ku talagal ahayn oo dhacay buu ahaa iyadana hadda waxa wey halkeeda gacantaan ku haynaa haddii ilaahay waa dhammaanaysa
miyaad noo xusi kartaa tali adoo mahadsan sababta arrintan ay ka dhacday dadka qaarkood waxay leeyihiin is-afgaran waa ka dhex dhacay taliyaha ciidanka birmadka iyo taliyaha blaceka puntland
adiga haddii hadda laba nin oo taliyayaali ay hadda maaragtay iyaga ay ka dhacdo wax is-afgaran waay wax kuseeya dalka iyo ciidanka midna maaha ciidanku waa ciidan dawladeed shaqadoodii bay haystaan labada ciidanna waa ismi labaduna booliskay ka tirsan yihiin wax mashaakil weyn maahay ee sidaan kuu sheegay xaqiiqdaa u qaado dadka arrintaas waxay ku dhacday ee maaragtay negligenta bay ahayd askari baa xabad fiday istaafyadii oo dhan baa waxay qofka qof qof ka shakiyey in maaragtay isagu kusoo riday intaasoo ahayd mas-uuliyad xumo arrin u dhacday ba ahayd ee ma ahayn wax ku talagala iyo dagaal labada ciidan ka dhexeeya midna ma ahayn
waa gartay waa mahadsantahay goobta ee arrintan ka dhacday xaggee ahayd xerada birmadka ciidanku degan yahay